dhanka kalena jaariyadda somalilan ee yurub oo kaashanaysa soomaalida guud ahaan ayaa waxay wadaan dadaalla ay ku caawinayaan dadkii hantidoodu ay ku basbeeshay suuqa weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa kaysar cabdulaahi maxamed oo ah wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda somalilan oo ku sugan magaalada bristol ee dalka britain ayaa gurmadka ay ku howlan yihiin uga warramay wariyaha v o eda ee london ridwan xaaji cabdiweli walaal aad baad mahadsantahay ridwan dadaalada aan wadnaa waxa weeye sidii jaaliyadihii qurba joogga ahaa aan wacyigelin lahayn ee ay u ururin lahaayeen muxuu ahaa dhaqaale lagu taageerayo dadka masaakiinta ah ee boqolka kun ah ee runtii muxuu ahaa ay noloshoodii burburka soo gaadhay marka aad baa laisu abaabulayaa dal walbana runtii muxuu ahaa jaaliyadaha jooga ee guud ahaan soomaalida iyo jaaliyadaha gaar ahaan reer somaliland ba aad bay runtii isu abaabulayaan waayahay marka goormaa la filayaa hadda in hawshan aada guda gashaan
marka hore madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan waxa uu magacaabay guddi heer qaran ah ayuu magacaabay waxaana suurtagal ah in guddi kale oo qurba joogga qaabilsana la magacaabo inkastaana runtii taa hubin haddana jaaliyaduhu waxa weeye mar walba iyagu heegan ba u yihiin inay iskooda soo abaabulaan oo ay muxuu ahaa runtii waxyaabihii bilmatel dhibaatooyinkii covid nineteen oo kale iyo arrimahaasoo dhan ba iyagaa iskooda soo abaabulay marka jaaliyaduhu aad iyo aad bay runtii soo abaabuleen shirarra waan galnay waxaana filayaa insha allahu maalmaha soo socda in dal walba laga bilaabi doono muxuu ha qaadan ururinta waayahay kaysar marka la eego musiibadaas dhacday dabcan waa mid taabatay guud ahaan dadka soomaaliyeed laakiin marka laga hadlayo qurba joogta dareen intee leeg ayay ku dhalisay wallahi dareen murugo leh dareen aad iyo aad murugo u leh ayay muxuu ahaa ku dhalisay waad og tahay runtii iminka dunidu meel bay wada joogtaa habeenkii dadku ma seexanin ay hargeysa ololeysay aad iyo aad bay muxuuha uga damqadeen waxaana runtii ay ugu ducaynayeen iyadoo weli bil rabadaan lagu jiro masaajidada goobaha laysugu yimaado meel walba waa looga ducaynayaa waana laga murugaysan yahay insha allah waxaana rajaynayaa dadweynaha reer hargeysa oo ah dadweyne howlkar ah oo dhaqso usoo kabtaa insha allahu inay halkii halka fiican gaadhi doonaan oo ay dhowaan magaaladooda dib u dhisan doonaan dadweynaha reer somaliland iyo dadweynaha soomaaliyeed iyo ummadda islaamka ah iyo cid walbana insha allahu gacan bay siin doontaa waanan ku kalsoonahay in si dhaqsa ah insha allahu dhibaatadaa dhacday looga soo kaban doono
kaasi wuxuu ahaa kaysar cabdulaahi maxamed oo ah wasiir ku-xigeenkii hore arrimaha dibadda somalilan oo ku sugan magaalada bristol waxa uu waramayay wariyaha v o eda london ridwan xaaji cabdiweli